Kulan looga hadlayay dadka ay saamayntu ku yeelatay fatahaadda ka dhacday tuulada Barre oo ka barakacay guryahooda iyo sidoo kale dadka ay ka baabaeen beeraha ayaa waxa uu ka dhacay xarunta wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa wasaaradda tamarta iyo biyaha Hirshabelle. Ugu horeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Dakhare ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulanka.
runtii fatahaadihii ka dhacay degmadan jowhar iyo mahada iyo xawaaley waxay waxyeelo gaarsiiyeen kanaaladii waxay waxyeelo gaarsiiyeen jidadkii ay beeralaydu ay beerihii ku gaari jireen waxay wax gaarsiiyeen dalag fara badan arrimaha aan rabno inaan inaan isla wadaagno oo idinkuna xog aan idin siino idinkuna aad wixii aad xog haysaan aan kala qaadno ujeedkeena saasuu ahaa aada u mahadsantihiin ku soo dhowaada in aan ummaddan u wada shaqayno Dhanka kale wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha dowladda Hirshabelle ayaa ka hadlayay waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka ay markaasi ku baxeen fatahaadda.
ee, wicitaanka iyo isku imaatinka inaan ku wada shaqayno soomaalinimo dalkii iyo dadkii dhibaata gaartay fatahaaddu marna waa barwaaqo marna waa dhibaato waxyaabaha beeraha ku saabsan wasiirkaa jooga ka hadli doona balse ka wasaarad ahaan tabarta iyo biyaha degmooyinka mahadaay jowhar ceelashii jiray waxaa duugay xaabkii biyaha duugay waxa nolol dadkii ma haystaan waxa ka sii dhashay cudurro kala duwan oo aad garan kartaan dadkeennu inta badan ma lahan suulayaashii hoose bannaankaasaa la dhigaa bannaankeena biyaha soo qaadaya hadda iyo cudur iyo kowa wax u qabadkeeda soomaalinimo dibadda iyo gudaha inaad wax ka qabataan ayaan idinkugu yeernay ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle Maxamed Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay kulanka ay maanta yeesheen.
shirkeena maanta sida aada la socoteen wuxuu ku saabsan yahay dhibaatadii ama fatahaadii ay samaysay ama uu sameeyey webigii hirshabelle sida aan wax isaga dhihi lahayn eh, iyo meelaha waxqabadkii wasaaradda ay qabatay inaan idiin soo bandhigno kadibna aan idinka aragno wixii aad ka qaban kartiin ama wixii aad ka geysan kartiin Eh, sida lala socdo wuu wuxuu sameeyey fatahaado wuxuu ka sameeyey dhowr meeloo kala duwan meela inta badan waa la xakameeyey kolley riboodkeeda waa barastigarayn doonaa haddii alla idmo tuulooyin badan oo afegtigareeyey waxaa muhiima marka dadkii oo fatahaadahaas ay saameysay in dadkii loo gargaaro waxay u baahan yihiin gargaar oo waxaan ka hadlaynaa beeraha Eh, sida la ogyahay dadkii waxaa ka go-ay dalagii ay sanadkan beerteen waxay u baahan yihiin inay helaan abuur waxay u baahan yihiin in beertii loo falo waxay u baahan yihiin in dhiirigelin kale wixii loo heli karo lagu dhiirigeliyo ka wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay in aan beeraleydii iyo wixii la xiriira inaan garab idinku siino oo aan dadka beeraleyda aan wada dhiirigelino si ay u noqdaan dadkii dad wax qabsan karo oo wax soo saari karo markay dadkayna wax qabsadaan wax badanaa noogu soo kordhi karo sida inay dadkii ka baxaan eh, baahidii iyo gaajadii waxaa looga bixi karana waa inaan intaynaan aan dadkayna aan u midoobno si daacadnimo oo ilaahay dartiis aan wax ugu wada qabano marka aadaa u mahadsantihiin shirkeena maanta intaasuu ku saabsan yahay